iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay ay sii kordheen weerarada iyo horumarada ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka sameynayaan furimaha dagaalka islamarkaana la wareegayaan degmooyin iyo deegaano hor leh ayaa waxaa soo baxaya warbixinno sheegaya in saraakiil iyo askar ka tirsan dowladda federaalk ay iska dhiibeen qaar ka mid ah wadamo ku yaala qaaradda yurub ilo xog ogaal ah ayaa sheegaya in saddex kun oo ka tirsana shaqaalaha dowladda federaalka isuguna jiray waxa lagu yeero shaqaalaha rayidka ah saraakiil iyo askar ay iska dhiibeen qaar ka mid ah dalalka ku yaala qaaradda yurub halkaas oo ay ka raadinayaan nolol qaxootinimo ah xubnahan isdhiibay ayay xoguhu tilmaamayaan in qaarkood ay adeegsanayeen baasabooro diblomaasi ah waxaana badankood ay iska dhiibeen qaar ka mid ah dalalka yurub sida talyaaniga ireland switzerland iyo jarmalka sidoo kale saraakiil ka tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda iyo shaqaalaha caafimaadka ee dowladda federaalk ayaa la xaqiijiyey inay magangelyo siyaasadeed ay weydiisteen dalal ay booqanayeen waxaa intaasi dheer in saraakiil ciidan iyo boqolaal askari ay tahriib ahaan u aadeen qaaradda yurub iyagoo sii maray dalalka libiya iyo niger intaas kadibna doonyo ka raacay dalka algeria halkaas oo ay ugu sii gudbeen qaaradda yurub wararka ayaa intaasi ku daraya in qaar ka mid ah saraakiisha dowladda federaalk ee dibadda u cararay ay eheladooda u sheegeen inay ka baqayaan weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayna ka quusteen dowladdii ay u shaqaynayeen sidaas darteedna ay go'aansadeen inay isaga baxaan islamarkaana ay dalka isaga cararaan qaar ka mid ah falanqeeyayaasha ayaa tilmaamaya in saddexdii bilood ee lasoo dhaafay kumanaan saraakiil iyo askar ah oo isaga firxaday furimaha dagaalka hubkana iska dhigay islamarkaana u tahriibay dalka dibaddiisa ay muujinayso burburka soo wajahay dowladda federaalk waxaa arrintan sii xoojinaya fadeexadii ugu dambeysay ee ay dowladda federaalk kala kulantay wafdigii ay dhowaan u dirtay dalka switzerland kadib markii ay baxsadeen inta badan xubnihii ka tirsanaa wafdigaas kuwaas oo fursad u arkayay safarka ay ku tageen dalka switzerland tan iyo wixii ka dambeeyey weerarkii ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kula wareegeen degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa isa soo tarayay niyadjabka iyo quusta ay muujinayaan saraakiisha iyo ciidamada dowladda federaalk maadaama ay askartu ku hor carareen mas-uuliyiintii ugu sarreeyey ciidanka oo uu ugu horeeyo taliyaha ciidamada odowaa yuusuf raage iyo guddoomiyaha maxkamadda ciidamada xasan cali nuur shuute tan iyo wixii xilligaas ka dambeeyeyna waxaa isa soo tarayay askarta hubka iska dhigaysa islamarkaana isaga baxaysa ka mid ah dowladda federaalka